dabcan marka dee etoobiya saami ku yeelatay waxa iyadu markaa ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda ilaa siddeetan milyan oo dollar etoobiya doorta waxa weye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda dekeddu innanka somalilahaan iminka siday tahay dee insha allah waynugu way nagu filan tahay laakiin ciddaynu doonayno inay isticmaasho runtii waa etoobiya dekedaa badan u baahan marka horta waa isticmaalka dekedda iyo dee khadamaad aynu samaynayno iminka ganacsiga ninka etoobiya naga naga naga dhexeeya dhinac buu ka reeran yahay inaku waxun baynu ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaynu ku bedelayna wax way khadamaad inaynoo samayno dabcan dee waanay maal gashanaya